bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacno wanaagsan dhammaanba akhyaarta ku xidhan shabakada somali diaspora dot com kusoo dhawaada warar wixii aanu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba idinka haynay habeenkan caawa waxaana idiin soo tubinaya anoo yuusuf maxamed ah qodobada warka xisbiga kulmiye oo tartan la-aan kusoo gunaanaday shirweynihiisii iyo xubno ka tanaasulay kuloolanka manaasibta kulmiye taliska qaybta booliska gobolka bari oo soo bandhigay labiyo toban qof oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ee argagixisada ah wasiirada kalluumaysiga ee qaaradan midoobey africa oo shir ku leh magaalada addis ababa ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo rajo weyn ka muujiyey inay soomaaliya ka qabsanto doorasho sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka saraakiil ka tirsan xuquuqul insaanka oo booqday dalka koonfurta suudaan intaasi waa qodobadii warko haatanna u diyaar garooba isagii oo fidsan shirweynihii saddexaadii xisbulxaakimka talada dalka haya ee kulmiye ayaa lagu soo gebagabeeyey hoteelka mansuur ee magaalada hargeysa kaasoo la sheegay in laba musharax oo isu taagay jagooyinka guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye ay ka tanaasuleen jagooyinkaasi doctor maxamed axmed cabdi carabeyte oo markii hore isu taagay musharaxnimada jagada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ayaa madashii kulankaasi waxa uu ka caddeeyey inuu ka tanaasulay hankiisii islamarkaana uu uga tanaasulay xildhibaan waabeeyo oo hore uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya kulmiye sidoo kale saare maxamed guuleed oo lagu naanayso basbaasu iyana isu taagtay jagada xoghayaha guud ee xisbiga kulmiye ayaa waxay orgooyinka horteeda ka sheegtay inay uga tanaasushay xilkaasi xasan siciid yuusuf oo ah xoghayaha guud ee xisbiga kulmiye intaa kadib waxaa la gudagalay sidii ergooyinka shirku ay cod ugu qaadi lahaayeen hoggaanka sare ee xisbiga muddada shanta sane ee soo socota waxaa si duuduuba loogu ansixiyey guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo mar kale loo cimaamaday mudane muuse biixi cabdi waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye loo doortay mudane maxamed kaahin axmed oo ay afar qof diideen guddoomiye ku-xigeenka labaadna waxaa loo doortay xildhibaan waabeeye halka guddoomiye ku-xigeenka saddexaad isna loo doortay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil zeylici guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiya ayaa iyana mar kale loo cimaamaday xildhibaan cabdiraxmaan talyaanle halka xoghayaha guud ee xisbiga kulmiya loo doortay mar kale xasan siciid yuusuf waxaa kale oo ergooyinka ansixiyeen golihii dhexe oo lagu kordhiyey boqol xubnood guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo madashii hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in xil culus oo miisaankiisa leh maanta la saaray waxaana aada iyo aada idinka mahadnaqaynaa inaadna karaamaysteen oodna sharafteen oon shan sano hore oon hoggaankan ahayn oonu idinsoo hoggaaminaynay oo aanaan odhanayn waxaanu ahayn ceebkasaliin oo aanaan odhanayn hawshayadii boqol kiiba boqol baanu qabannay intii aanu hawl soo qabannay haddaad nagu karaamayseen oo tidhaahdeen maantana idinkaanu idiin idnay xilkiisii wada waanu idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr waxaan ku darayaa waxaanu rubnaa lixdeeda xubnood ee maanta cilalkaa weyn aad saarteen shilka soo socdo in aanaan inta halkan fadhida iyo intaa wakiilka ka tihiin ee danka gudihiisa iyo dibidiisa la joogta inaanaan ahayn kuwii ugu fiicnaa inaanaan ahayn kuwii ugu fariisanaa inaanaan ahayn kuwii ugu halganka badnaa xisbiga kulmiye inaanu hubno inaynu ku jiraan boqolaal rag iyo haweenba ah oo annaga hawshaa nagaga fiicnaan lahaa ama nagaga dhiidhiiranaan lahaa laakiin haddii aana sharafteen oo culaysaana saarteen mar laba haddaanu yir mahadnaqaynaa waxaan hawin ka balan qaadaynaa sidaa aad noo karaamayseen inaanu idiin karaamayno oo aanu noqono hoggaan maqla ama madax naqasha xisbiga xubnihiisa golihiisa dhexe tulintiisa iyo taageerayaasha oo u hoggaansana sharciyadda xisbiga kuna dhaqma oo golla sidaa aad maanta xilka noogudhigteen markaa u baahataan inaad xilka nooga qaadi kartaan oo codsiina lagu fadhino ayaanu idin ognay waxaanu balan qaadaynaa in aanu ku dhaqanno mabaadi'da aasaasiga ee xisiye ee inakulmiyey aanu ku midaysanahay oo ah qarannimo somalilan oynu wax walba ku oreysa inuu aynu ilaalina dhisno midnimada dadkeenna horumarinta ummaddeenna walaaltinimadeenna oo ah qodobadaynu kulmiye ku aasaasnay ballan baanu idiin qaadinaa anu midnaanta koobaadkeena waxaanu u hogaansanaynaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan dastuurka xisbiga kulmiye awaamirta golaha dhexe kala soo jeedinta mudakarka iyo hormoodka kulmiye ay soo jeediyaan iyo dalkoo dhan ba sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil zeelic oo dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye ayaa ka raaligeliyey ergooyinka gobolka awdal ee maalintii shalay ka maqnaa furitaankii shirweynaha anoo ah xisbigii saddexaad ee xisbiga kulmiye ee maanta maalintiisii labaad galay si habsamada loogu socdo laynooga baahan yahay dhammaanteenna dulqaad iyo deganaansho iyana isdhegaysanno soomaali xkumahmaadaa hadal hadal ma dheera hadal hadal ma dheera hadalka yareeya ummad islaamaan nahay aan isdhegaysano oo aan codka maqalno halkaa wixii ka dhacayo idiisoo gudbaysa ay dhegaysataan waxaan aan isdhegaysano ixtiraamkaan barino aad iyo aad bas waxay noogu tahay kulleysba wixii waxaa la wixii caadiya reer maaha soomaalidu dhaqanka borotokoolka waan ku adag nahay haddaad maarkaysa inagoo halkaa marna dhex fadhiyay shacabka marna afar fadhiyey waa borotokoolka kolleyswaa wax dhaqan oo heerse heerseen maaha marka haddii halkaa guddoomiye nuu fadhiistay eerkeeduna maad ka wadinahay dhammaantii eerkeen wadanahay haddaanu borotokool madaxweyne lahaana inaan garab fadhiisto guddoomiyaha waajib bay hayd intaana raalliha laga ahaado wax dhibaato ma jiro se dadku waxaa qurux badan in la is-ixtiraamo borotokoolka weliba dadka waaweyn ee mas-uuliyiinta inay ilaaliyaan borotokoolka yaa qurux badan inta laga hebelo kac waa qurux badan in isilaaliyo anagu is ixtiraamno bilaadinku haddii kala dambeyn waayo dee qiimo yeelan mayno intaas waa saasay naga tahay waxaa kaloo akaninka maaragtay aan ka raali gelinaynaa shalay farsamo maaragtay arrintii tigankanka ahayd ee dhacday ee ergooyinka ku dhacday haw dambaata reeawdo tirada ugu dambe iska qaldantay ay ku xigaan maanta reer belo gubane beelaha kale qaar ay ku xigaan taana ergada waan ka raali gelaynaa khaladkii madixiga ahaa dhacdii waan iga raali gelaynaa ergeyga qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire nicolai key ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey inay soomaaliya ka dhici doonto doorasho qof iyo codkii one man one vote marka la gaadho buu yidhi sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka danjiraha oo waraysi siiyey idaacadda qaramada midoobey ayaa sheegay in dowladda soomaaliya iyo bulshada caalamkaba ay hor taallo howlo muhiim ah si loogu diyaar garoobo doorashada waxa uu xaqiijiyey in xafiiska siyaasadda soomaaliya ee qaramada midoobey uu dowladda ka caawinayo howlo badan sida dhismaha maamul goboleedyada dhammaystirka dastuurka iyo afduu qaadista iyo inay doorashadu ku qabsoonto xilligii loo qorsheeyey dhinaca kale waxa uu danjiruhu aada u ammaanay guulaha la taaban karo ee toddobaadyadii tegey ay ciidamada qalabka sidee soomaaliya iyo kuwa amisom ka gaadheen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab waxa uu sheegay in lixdii toddobaadii ee lasoo dhaafay al-shabaab lagala wareegay ilaa koob iyo toban degmo iyo deegaano kale oo hadda gacanta ugu jira dowladda soomaaliya waxaanu rajo ka muujiyey in howlgalladaasi ay sii socon doonaan taliska qaybta booliska ee gobolka bari ayaa waxay maanta soo bandhigeen labiiyo toban qof oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab dadkan ayaa waxaay isugu jireen labiiyo toban qof oo talisku kusoo bandhigay sagaal nin iyo saddex qof oo haween ah waxaana lagu soo qabtay howlgal ay ka sameeyeen ciidamadu kadib markii uu xalay ka dhacay qarax magaalada boosaaso sida uu warbaahinta u sheegay taliska booliska gobolku waxaa goobjoog ka ahaa goobta lagu soo bandhigay eedeysanayaashan guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galan duqa magaalada boosaaso xasan cabdalle xasan taliyaha qeybta booliska gobolka bari cabdiraxmaan maxamed cabaas muslim la taliyaha dhanka ammaanka ee wasaaradda amniga cabdimaajid taaliska qeybta booliska ee gobolka bari oo uu taliye uu yahay corneyl cabdiraxmaan muslim oo uu ka hadlay goobtii warbaahinta ayaa sheegay in xalay fiidnimadii hore la maqlay qarax kadibna ciidamada ay howlgal ay sameeyeen ay ku soo heleen qofkii qaraxa sameeyey iyo weliba meeshii uu ka dhacay taliyuhu waxa uu sheegay in qaraxaasi la doonayay in lagu rakibo qalabka moobilka intaa kadibna waxa ay rabeen buu yidhi in ay meelgayaan balse waxa uu ku qarxay qofkii watay waxaana ciidanka u suuro gashay inay gacanta kusoo dhagaan shakhsiyaad ku howlanaa arrintaasi sida uu yidhi waxa uu intaa ku ladhay taliyuhu in baadhitaano lagu samayn doono kadibna ay soo bixi doonaan qof walba hawsha heerka uu ku lahaa ama kaalinta uu kaga jiray mid ka mid a dadka lasoo bandhigay oo saxaafadda la hadla ayaa qirtay in ay al-shabaab shaqada uu u hayay ay u direen waxaanu sheegay inay tahay amar jihaad ah dadka lasoo bandhigay ayaa qaarkood waxaa ka muuqday dhaawacyo kasoo gaadhay gacmaha taasoo saraakiisha ammaanka puntland ay sheegeen in dhaawacaasi yahay kii ay doonayeen inay falkaasi ku maleegaan wararka ka imanaya magaalada adis abab ee xarunta wadanka etoobiya ayaa sheegaya in wasiirada kalluumaysiga ee qaaradan midoobey africa ay kulan ku leeyihiin magaalada adis ababa ee dalka etoobiya kaasoo looga hadlayo horumarka laga sameeyey joojinta kalluumaysiga shaarici darada ah ee lagu hayo badaha qaaradan africa waxaa kaloo la sheegaya in lagaga wada hadli doono sidii si wada jir ah wax looga qaban lahaa kalluumaysiga sharci darada ah ee alaaba la sheego inuu ka dhaco badaha qaaradan africa iyadoo si aada loogu eedeynayo inay badi ka dambeeyaan kalluumaysiga sharci darada ah wadamada horu maray uu la sheegayo inay xataa hadhaaga sunta warshadaha ay ku qubaan xeebaha wadamada africa oo inta badan aan lahayn awood buuxda oo ay ku xakamayn karaan dhaqdhaqaaqa badahooda soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay wadamada africa ugu xeebta dheer waxaana la sheegay in sanad kasta malaayiin dollar ay ku weydo maraakiibta sida sharci darada uga kalluumaysta badaheeda waxaa intaa ay ku dareen in burcadbadeedu ay iyana ka dilaacday badaha dalkaasi oo haatan dagaal ay kula jiraan maraakiib fara badan oo ka socota wadamada caalamka inkastoo dad badani ay su-aal gelinayaan shaqada rasmiga ah ee maraakiibta shisheeyaha waxaa dhinaca kale si weyn isu dhimay howlgalladii ay burcadbadeeda soomaaliya ka fulin jireen xeebaha ka baxsan badaha waddanka soomaaliya madaxa u qaabilsan adduunka xuquuqda aadamaha mrs navi iyo saraakiil ka socota qaramada midoobey ayaa waxay maanta booqasho ku tegeen caasimadda jubba ee dalka koonfurta sudan si ay qiimeyn ugu soo sameeyeen xadgudubyada iyo dhibaatooyinka ay gaadhsiiyeen dadka shicibka dhinacyada dalkaasi ku dagaalamaya fallaagada uu hogaamiyey ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi master michel iyo ciidamada qaranka ee dalkaas ayaa muddo afar bilood iyo dheeraad waxay ku dagaalamayaan dalkaasi iyagoo barakiciya dad ku dhow ilaa hal milyan halka tobannaan kun oo qofna ay ku nafwaayeen hase yeeshee hay-adda caalamiga ah ee dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn iyo saraakiisha qaramada midoobey ka socota ayaa caddeeyey in dhinacyada awoodda dalkaasi ku loolamaya ay xasuuq arxandarriya u geysteen dad shicib ah oo ay bartilmaamadsadeen qabiil ay ka soo jeedaan awgood iyagoo xasuuqii ugu xumaana uu ka dhacay magaalada boor ee gobolka unity state laba toddobaad ka hor waxaa la filayaa in mrs navi bill ay kulan la yeelato madaxda bulshada dalkaasi iyadoo booqan doonto gobolada qaarkood si ay ugu hurgasho xaaladda rasmiga ah ee dalkaasi ka jirta guud ahaan dhegaystayaal waxaanu intaasi kusoo gabagabayn doonaa warar waxay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba naga soo gaadhay oo idinka imanaya shabakadda somali diaspora dot com stuudiyaheeda magaalada hargeysa tan iyo intaynu warkan lamida kulmi doono ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh iyo mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idinku talagalnay
dhabankeeda cururta miyaha biildhalaafiya sida qaanta lagu dhigay ilkaheeda dhuuxa indhaheedan dayda dhabankeeda cururta duniyaha bihildhalaati sida qaanta lagu dhigay maaheedan dhuxusha barkood dhaafay dabarka badna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka maaheedan dhuxusha barkood dhaafay dabarka barna soo dhaceene laydu ay ku deeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba ma dhibicteer ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxallayubaxa ku dhagaasidiyo ka darqaday hadeego darabkii ku yaalba waagu dhalaalayba ma dhibicsiir ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxallayubaxtay dhagaxiyo ka darqaday hareero darabkii ku yaalba dhibir ma weyda ma dallaan la sheega maxallay ubaxa dhisu dhagaafidin ka darqaday xareego darabkii ku yaalba mawaabu dhalaalayba ma bidictiir ma weyda ma dallaan la jecelya maxallay ubaxa dhagaafidin ka darqaday xareego darabkii ku yaalba wadhamaysa weenu herideeda madagta luqunteeda dhabiga dhacayay jalleeca dhibatada halmaame wadhamaysa weenu xirideeda madagta luqunteeda dhabiga dhacayay kalleeca dhibatada halmaame maydiman tuleeqo dhulkeennay ku nuushay sikadaxashay quruxde nebi yuusuf dhalaaye ana loo dhameeya maydiman kuleeho dhulkeenay ku nuushe ikadaxashay quruxde nebi yuusuf dhalaaye hana loo dhameeya mawaabuhu dhalaalayba ma dhibictiir ma weyda ma dallaan la jecelya maxalay ubaxa dawdaga ka darqaday xareeru la dacahay ha qusulba mawaabuhu dhalaalayba ma dhibictiir ma weyda ma dallaan la jecelyaha maxalay ubaxa dawdaga ka darqaday xareeru la dhacahay ha qusulba